markana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya
degeystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxaana idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur caashe haye waa tahay nuur dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan bal dhinacaaga usoo riixo dhambaalka ugu horeeya ee dhegeystayaashay noo soo dirsadeen haddaa noo soo qabatid waayahay dhambaalka ugu horeeya waxaa lagu bilaabay waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya dadka kale ah axmed cabdirasaaq maxamed cumar ilhaam cabdirasaaq maxamed cumar amal cabdirasaaq maxamed cumar iyo ikraam cabdirasaaq maxamed cumar maxamed cabdirasaaq maxamed iyo zahuur cabdirasaaq maxamed ixsaam cabdirasaaq maxamed sidoo kale waxaa diraya dad kale oo ay ka mid yihiin cabdiraxmaan maxamed cumar iyo xaaskiisa baa layidhi waxaa kaloo ku jira maxamuud macalin xasan maxamed cumar iyo xaaskiisa caruurtiisa dhammaan dadkan oo kala jooga maraykanka u k sweden iyo meelo kale waxa ay hambalyo meher ay u dirayaan maxamuud daauud maxamed cumar iyo ruqiyo maxamuud xirsi oo kala jooga belgium iyo germany oo meherkeedu uu ka dhacay magaalada muqdisho ee soomaaliya waxaan leenahay guurkiina soo dedejiya dabcan kalama fogdiin oo belgium iyo germany aada bay isugu dhow yihiin caasha waxaan leenahay miya bas iyo tareenkiila doona laisugu raaci karaa laakiin lugeyn ma jirto lug ma jiro iska ilaaliya covid nneteen-ka wa tahay waa tahay dhambaalka dhinaceega ugu horeeyana waxaan si gaara u salaameynaa ayaa lagu soo bilaabay daadihiyaasha barnaamijka gaar ahaan waa la yidhi salaamaha hambalyada iyo heesaha baa la yidhi waa tahay meher ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkan dadka diraya waxaa ugu horeeya cabdirasaaq maxamed cumar iyo xaaskiisa nuure axmed diiriye iyo caruurtooda axmed cabdirasaaq maxamed waa dhammaan ilmo cabdirasaaq maxamed ilhaana ku jirta amaala ku jirta ikraam maxamed iyo zahuur dhammaantood waa ilmo cabdirasaaq maxamed iyo sidoo kale ixsaan cabdirasaaq maxamed waxaa sidoo kale ku jira oo dadka hambalyada diraya kamid ah cabdiraxmaan maxamed cumar iyo xaaskiisa maxamuud macalin xasan maxamed cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan waxay kala joogaan mareykanka britain sweden iyo meelo kale waxaanay hambalyo meher u dirayaan maxamuud daauud maxamed cumar iyo ruqiyo maxamuud xirsi oo kala jooga belgium iyo germany warqadan ana way gusoo noqoto waataa nasiibkaa saaciday meherkooda wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho guurkiina waxay leeyihiin bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabaryo caanona loogu duceeyey aniguna waxaan leeyahay aamiin waa tahay heesta ugu horeysaan soo qabanayna waa heesta daadooy iyo dalnuurshe caasho dabcan heestani uma baahna in la macneeyo iyo in la fasiro waxaanan ku tilmaami karaa mid ka mid ah heesaha kaydka iyo tixraaca u ah afka soomaaliga iyo fanka soomaaliga haye weliba aniga xusuus gaaray ugu leedahay oo waa mid ka mid ah heesihii ugu horreeyey markii aan yaraa ee aan wax fahmo aan maqlo
jawi aan laga sheekeyn karin waxaan xasuustaa heestan meel ku jirtay qeyb ku jirtay leedaha duqa waa taqaanaa deeq badanaas rabaa iyo dahabaas dambiil ku qaaday heesta waa hees aada cajiiba oo sidaas sheegta nuur waa waa waayowaayo iyo waqti aan laga sheekeyn karin aada iyo aad anna waxaan ka xasuustaa ereyadii axmed naaji madaxaaga waaye meehaan wixii i keenay ha imoodin waa ku soo maage
magriiga dhaafe miirkaygi aadaheede muddo ii qabee muraadkayga waaya heesta daado iyo fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle
waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka wada heleen heestaasi daadooy fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faaduma qaasim hilowle halka aad nagala socotaanna waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhambaalka xiga caasha waxa uu naga soo gaaray maxamed abukar casayr bashiir cali daahir caanaboore cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag cali maxamed warsame caleyka mahad axmed cali suukuwaare cabdiqani xaaji maxamed axmed shariif saabka baa la yidhi iyo xasan cabdulaahi maxamuud goobe liibaan saalax maxamed iyo maxamed deeq saalax liif iyo ilyaas cabdi sakiinle dhammaan dadkaas waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan maxamed salaad maxamed iyo faadumo abukar hilowle oo uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis wiilkaas waxaa loo bixiyey salaad maxamed salaad salaad adeer noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan tahniyadda waxaa la yidhi waa tahniyad aroos oo farxad leh aroos oo dhammaa farxad leh waxaa ugu horeeya dadka diraya xaawo xasan daahir raxmo xasan daahir a ku jirta waa laga buuxaa dhambaalka waxaa kaloo ku jirta ruweydo xasan daahir xaawo luul calih liibaan aadan xasan iyo suleymaan xasan baruuk baa la yidhi iyo xasan maxamed nuur maxamuud macalin iyo maryan isaaq iyo firdowse xasan iyo nuur xuseen iyo nishow xasan iyo balqiiso cadow iyo asma xasan iyo faadimo cali iyo ibraahim isaaq jacaylow iyo cabdinaasir isaaq iyo maxamed aadan iyo xaawo cabdulaahi iyo xareeda ibraahim iyo suleymaan sheekh xasan wuxuu ku magac dheeryahay injineerka dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad aroos oo kaliya laaba hawada u marinayaan arooska iyo aroosada baa layidhi boqorka iyo boqorada waa tahay usha iyo diirkeeda intaas ku joojiya waa tahay waxay yidhahdeen waa luul ibraahim xasan iyo sayigeeda yuusuf maxamed macalin oo meherkoodu waaal oo ku magac dheer baa layidhi yuusuf baariyow oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa ee dalka kenya ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay gaarisa waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay dhinacii heesaha haddii aan jaleecno maadaama warqadaha aan haynay ay u badan yihiin warqado maaragtay loogu hambalyaynayo dhallinyaro is aroostay ayaan waxaan u haynaa hees dardaaran ah oo la dardaarmaysa dhallinyarada arooska hanka kale kuwii isguursaday iyo kuwa israb waa fanaanka axmed rasta iyo heestiisii dardaaran
deeq iyo wanaag u doonaba dabxa loo horaa
mister dardaaran iyo axmed rasta intaasaanu ku dhaafno mar kale dhinaca dhambaalada haddaan jallicnana dhambaalka waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda dhambaalada iyo salaamaha ilaanta afka soomaaliga v o a waan idinka guddoonay marka xiga bay idhahdeen annaga oo kale ah aabe cabdi xaashi xayow iyo adeer xasan xaashi xayow eedda shamso xaashi xayow iyo dhammaan reer xayow maxamed iyo sidoo kale hooyo daah maxamed janno gale iyo hooyo wiilo cabdulaahi raage iyo hooyo farxiyo axmed sheekh xasan iyo xabiibo cabdi xaashi iyo cabdul cabdi xaashi iyo doctor xasan nuur cabdi xaashi waa usaama cabdi xaashi iyo faadimo cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi iyo yuusuf cabdi xaashi iyo hodan cabdi xaashi iyo xaayow cabdi xaashi iyo sayid cali cabdi xaashi iyo dhammaan ilmo cabdi xaashi dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya mareykanka sweden iyo kenya waxaanay hambalyo aroos hawada u marinayaan asad cabdulaahi sheekh nuur iyo raaqiyo cabdi xaashi arooskoodu ka dhacay caasimada galmudug waa la yiri ee dhuusamareeb saddexdii bishan aanu ku jirno juun ee sanadkan laba kun iyo labaatanka ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb waxaanu leenahay allah ka dhigo midkii loo aayo owlaad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin ayaana ana u raaciyey waxaa gacanteeda ku jirta dhambaal dhalasho waxaana dirayaa aabe sulub sheikh iyo maame xamda iyo waxaa la yidhi walaalahii oo kale ah cabdiraxmaan sulub sheikh iyo cali sulub sheikh duraan sulub sheikh cabdulqaadir sulub sheikh iyo macsaro sulub sheikh cabdiweli sulub sheikh iyo sayid sulub sheikh maxamed sulub sheikh axmed sulub sheikh iyo ubax sulub sheikh maryan sulub sheikh iyo ayaan sulub sheikh maa-ida sulub sheikh mumtaas sulub sheikh iyo nimca sulub sheikh waxaa dadkan ay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan barkhadle saciid iyo marwadiisa oo uu wiil ugu dhashay magaalada sarahaaye ee ka tirsan baa layidhi degmada galaadi ee dalka ethoobiya waxaanu leenahay ilaahay ha ka dhigo waayahay lama sheegin magaca wiilka laakiin waxaanu leenahay wiilkaas ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
anigana aamiin ayaan raacinaya balle heesta saddexaada barnaamijkana nuur o dhegeystayaasha usoo qabo heesaha toddobaadkan dhinacaagan soo tuurtuure waa tahay caasha heesaha aan maanta dhegeystayaasha usoo xulinay waa heese aanan kala dhicin welibana u badan heesihii dambe gaar ahaan heesta aan hadda soo wadno waa hees in ka badan toban milyan oo jeer laga daawaday barta youtube-ka waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta cawaale aadan iyo weliba farxiya kabayar dhegeysi wanaag
Islamabad, Kabudi, Aidu Taganu.
waa tahay codadka labada fanaan cawaale aadan iyo farxiyo kabayare waxaan filayaa in dhegaystayaasha dhegaysanaya barnaamijkan ay si weyn dhegaha ugu raaricinayeen weli waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha laanta afka soomaaliga v o a ayuuna idinkaga imaanaya dhambaaladii mar kale haddaan anba qaadana nuurow dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxaa dadka soo diray ugu horeysa asma xasan waxaa kaloo ku jirta fardowse xasan maryan isaaq xawaluul cali libaan aadan xasan iyo suleymaan xasan baruuk mar kale igu soo noqda dhambaalkan laakiin balaan akhriya nasiibkaa saaciday maxamuud maxamuud cali isaaq iyo xasan maxamed nuur iyo maxamed waa maxamuud macalin iyo nuur xuseen iyo nishow xasan iyo balqiise cadow iyo faadimo cali iyo ibraahim isaaq jaceelow iyo waa cabdinaasir isaaq iyo maxamed aadan iyo xaawo cabdulaahi iyo xareeda ibraahim iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad aroos oo kaliya laaba u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda usha iyo diirkeeda baa la yiri luul ibraahim xasan iyo saygeeda yuusuf maxamed macalin waxuu ku magac dheeryahay yuusuf baariyow arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada gaarisa ee dalka kenya waxay leeyihiin isku waara oo rabbaha idin kala siiyo ubad kheyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanan way ku duceeyeen anaguna wiil iyo caano anaa gabar iyo caano kusii daray waxay yidhahdeen wiil iyo caano gabar iyo lacag nuuro warkaasi warkaas waraa ku jira waa inay gabadha soo hormariyaan wiil iyo caano gabar iyo lacagaa layidha gabar iyo caano ma gabar iyo lacag gabar iyo lacag marka macnaha waxay kala jeedaan miya gabdhaha maaragtay lacaga keenan waxaa loola jeeda dadka dadka soo qoraa kolley og mise gabar ma sii fasiri kara laakiin waxaa yidhi wiil iyo caano gabar iyo lacag waa tahay soo weyna wayaana leenahay wi gabadh iyo caano iyo wiil iyo caano lacagta dhamba ka saar ya
aniga haddii la dhaho si kale haloo dhigo maxaan dhihi laha mataqaanaa wiil iyo lacag gabar iyo qurux ya salaam gabdhahana siinada iyo quruxday u baahan yihiin raggana lacagta ha keenaan waa sidaa u sheegtay caasho aamiin ayaan ana raaciyey waxaa noo baaqaya dadka kale ah xaawo xasan daahir iyo raxmo xasan daahir ruweyda xasan daahir iyo xawaluul cali iyo liibaan aadam xasan suleymaan xasan baruuke iyo xasan maxamed nuur maxamed macalin iyo maryan isaaq fardowse xasan nuur xuseen niishow xasan iyo balqiisa caddow casmo xasan iyo faadumo cali ibraahim isaaq isxaaq jaceelow cabdinaasir isaaq maxamed aadan iyo xaawo cabdulaahi xareede ibraahim suleymaan sheekh xasan injineerka dhammaan asxaabtan waxay tahaniyad aroos oo kale iyo laab u dirayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah luul ibraahim xasan iyo saygeeda yuusuf maxamed macalin oo ku magac dheer yuusuf baariyo oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa waxaan filayaa asxaabtan in aada loo jecelyahay caasha warqadda saddexaad ee aan akrino ay ahay taas waxaanu leenahay isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin nasiibka maalinba qof buu saacidaa marka barnaamijka toddobaadkan ee hambalyada kooxdaasu aada u saaciday waa tahay waa tahay nuurow dhinacii heesaha mar kale heesta afraad ee barnaamijka tan afraadna ma iisoo reexda
dhinacaagaan usoo wad reexaya toddobaadkan dulqaada waayahay waa inoo toddobaadka kale ana xaggayga waayahay waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay fanaanka codka macaan maxamed bike iyo heestiisii jacaylka makudhiga
jacaylka makudhiga igayga makugu xabaa daydiisa makuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya makudhiga igayga makugu xabaa daydiisa makuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya xubbiga mau dhiidhinaa dikada mau dhaadhacnaa xubbiga mawdhiidhinaa itada mawdhaadhacnaa qulubta ma wadaadhaynaa axdiga dhidibada mawdhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mawdhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaaran Ah, nolosha nolosha nolosha maysu dhaaran
waa tahay fanaanka maxamed siciid b k iyo heesta jacaylka makuudhiga intaasaan ku dhaafno dhinaca dhambaalada ugu dambeeya ayaan nuura soo gaarnay bal dhambaalkaad gacanta ku haysid markan dhambaalka aan gacanta ku hayo waxaa diraya dadka kale ah Sa- saadaam cabdi iyo caruurtiisa saciid cabdi iyo caruurtiisa cabdulaahi cabdi cabdulqaadir cabdi iyo caruurtiisa fartuun cabdi iyo saygeeda iyo caruurteeda hodan cabdi faadumo cabdi fatxi cabdi zamzam cabdi iyo farxiye cabdi shukri cabdi iyo adeer eh, ayeele boorshale ayaa la yiri eh, laakiin shaqal uma dhexeeyo kolley Boor- boorshle adeer jaamac boorashle eh, adeer xamed boorashle iyo adeer deeq boorashle iyo adeer munasar boorashle iyo asxaab kale oo ay ka mid yihiin cabdicasiis aadan diiriye iyo maxamed axmed daahir saciid duraan iyo hanad eh, shabayl carabi iyo faysal salaad jucfe maxamed sheekh xasan maxamuud mareexaan iyo cabdifataax haye iyo muxiidiin cabdi diiriye bucul baa lagu naaneysaa iyo bedel xirsi ducaale dhammaan eh, qoyska reer cabdi boorashle iyo qoyska cabdulaahi xasan waayeel waxay hambali dhalasho u dirayaan mahad cabdi boorashle iyo zamzam cabdulaahi xasan waayeel oo markii ay taariikhdu ahayd baa la yidhi eh, bishan juun kowdeedii eh, sanadkan labada kun iyo labaatanka uu wiil ugu dhashay degmada caabud waa gaar ahaan xaafadda kowda luulyo ducaduna waa xaggiina baa la yidhi wiilkaas oo loo bixiyey eh, alla- wix- magac loo bixiyey maaragtay kuma qorna laakiin magac kasta oo la siiyaba waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga dabcan sidaan qiyaasayana barnaamijka ugu dambeeya waxauu toddobaadka naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse wuxuu ku magac dheeryahay doctor dalajir iyo farxaan maxamed madar wuxuu ku magac dheeryahay farxaan tiyo iyo maxamed maxamuud indhabuur iyo axmed cali jibriil wuxuu ku magac dheeryahay ceeri gaabo iyo maxamed daahir maxamed iyo cabdixaki waa cabdixamiid sheekh daahir aadan iyo mustafa cabdi jaamac wuxuu ku magac dheeryahay xareeye iyo axmed cabdi aw cali axmed case iyo mustafe nuur cismaan iyo cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo xaaskiisa hibo mawliid aw cabdi iyo abubakar xuseen maydhane iyo maxamed cabdi cali iyo maxamed cabdulqaadir maxamed wuxuu ku magac dheeryahay bare iyo axmed jibriil cabdi ciro iyo mawliid cabdi maxmed iyo magool maxamed suldaan iyo fawsiye cabdulaahi cali waxaa dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan barkhad axmed cawaale iyo nuur ibraahim oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaas waxaa loo bixiyey mucaad waxay leeyihiin mucaad fiiro gaara baa lasoo raaciy waa tahay fiirada gaarka waxay tahay ducada waa xaggiina baali nuurow adoo jooga duceen maayo bal wiilkan ku dhashay magaalada hargeysa ee mucaadna loo bixiyay u ducee magaciisaanba ka hela marka hore mucaad yaa Ay, ducadana u raaci waxaan leenahay mucaad adeer noqo eh, kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca welibana mucaad ibnu jabal saxaabigii weynaa baa maaragtay lagugu magac daraya noqo kii diintiisa dhuuqsada oo dadkuna anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinaya waa tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarna nuurow mar kale haddana aan dhinacaaga usoo riixo heesta ugu dambeysa barnaamijka yahay waa laga aqbalay caasha een, heesta ugu dambaysa maadaama barnaamijkeena intiisa badan uu galabtaa uu ahaa dhambaalo ay noo soo direen asxaab u tahniyeyneysa saaxiibadooda oo aqal galay ama isnikaaxsaday ama ismehersaday ayaan heesta qatinka ah ee aan ku xiri doona ay tahay hees haddana dardaaran ah laakiin hees heesuhu iskuma jiraane caasha waa fanaankii jacaylka oo oo mucaashaqiinta la hadlaya oo dhahaya hadalka kii dabacsanba jacaylku ku diirsadaa farxad aan laga daalin iyo dux bay sheekada u tahay sheekadu ha socoto waay ah
Haye, way du- way duxaysaa
way duxeysaa weliba wuxuu ka digayaa in la isku dhaco oo la murmo markaasu wuxuu leeyahay doodii badatiyo ogow muranka waa uga dara marka asxaabta isguursatay waxaan leenahay sheekada ha socoto murankana ha la yareeyo muranka la yareeyo maxaan murti kugu dulfuray buu yidhi adoo dusha ka xafidayo dulqaad baan kaa rabaa waa codka allah u naxariista cumar dhuula cali cumar mahdi iyada ayaanu kusoo gabagabeyneynaa heestaasi qaraamiga ah ee uu ku luuqeynayo fanaanka cumar dhuule cali dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay galabta idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashucuud iyo nuur xasan nuur bukhaari intaa ayuu nagaga dhan yahay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
hadalka kay dabacsanba jacaylku ku diirsadaa farxadaada daalinyo waxbay sheekado la hadalka kaysebixsanba jacaylku ku diirsada farxada laga daalinyo waxbay sheekado tahay dosi badatiyogo muranku waa ubada dosi badatiyo ilay muranku waa uga dara waxaan murti kugu dulfulay adoo dusha ka xafidiyo dulqaad baan kaadhabaa dulqaad baan kaadhabaa waxaan murti kugu dul furay haddaad igu diidan tahay mar waan kugu daalayaa na dulqaadka kaadhabaa haddandar allee ku idhi adigantu markuu jeclahay qalbiga adigow dhawaa dohnagu kale madhabo haddaan dar allee ku idhi adigantu markuu jeclahay qalbiga adigow dawaa dohna ruux kale maadabo malaha waadiga diisayo dareen baad iga qabtaa hadkayna kala diilaa sarada kuwaanu nacay malaha waadiga diisayo dareenbad iga qabtaa hadkayna kala diila darada kuwaanu nacay biga meesha ka dhaca oy daway malbaa iskale bal dembiga meesha ka dhaca dawoy keegae iskale sidaynu isku dooraniyo duntan kula haynaya